caasho waa mahadsan tahay waxaan ku sugnaa qeybtiisa dambe oo mudulada ayaan iskaga qaxweynaynay hal mar ayaa qaraxu dhacay miiskii iyo boor iyo wasar ayna qarisay qadar sakame kadib ah markii aan boorkii kasoo dhex baxnayna oo aragna inaan badqabnana aan dabacna inaan carafno xabado ayaa bilowday runtii markiiba waxaa abuurmay jawi argagax iyo walaac leh cashoy nasiib daro markaas daqiiqadaas ayada ah oo aan qaraxu dhacayo ninaan saaxiib nahay oo cabdillahi baraad ladhaho ayaa wuxuu itusayey macluumaad iyo information ah in toddobaatan labada saac ee soo socota ay hotelada waaweyn iyo goobaha maqaayadaha waaweyn la iska ilaaliyo oo qarax dhici doono anigoo warbixintii akrinaya ayaa qaraxu dhacay alxamdulilah caasho ilahi waa naga badbaadsay laakiin hargagax aad u fara badan baa ka dhacay kala carar baa ka dhacay ilaahina waa naga soo badbaasho baa kasoo baxnay informationka inta badan ama akhbaarta waa la hayay inay qaraxyo dhici doonaan oo suuqa qaraxyo ku jiraan waa la hayay balse dadku taxadar saasana masii muujinaynin baa isleedahay oo haddii informationka la hayay oo akhbaarta la hayay in laga hortagay ahayd marka akhbaartana waa la hayay lagamana horteginin midda kale caasho meesha waxaan ku arkay waa markii ugu horreysay oo aan qarax la kulmo oo noloshayda aan la kulmo qaraxaas marka waxaan ku arkay waxaa kamid ahayd dadka markii argagaxeen waxaa ka dhumay meeshay u cararayaan iyo meeshay ka cararayaan iyo meeshay ka bixi lahaayeen wixii o dhan waa iskaga dhex yaaceen dad soo ordaya iyo dad daba maray iyo dad meesha xabadda u socdo iyo dad kasoo cararaya baa arkaysaa xabadda dhawaaqeeda hadba derbiga dhinacuu kaa xigay bay kaa xigsanaysaa marka inay kaa horreysaad moodaysa waa kasoo laabanaysaa marka jahwareer fara badan baad arkaysay aniga shaksiyan dad dhimashaa ma arag dhaawac saddex qof ayaan arkay oo qaarkoodaan caawiyey marka meesha argagax baa ka jira dhibaataa ka jirtay gudaha waa ay soo galeen sida askari meesha ku sugnaa uu ii sheegoo yiri waa dad baa ku jira waa lasoo galay hoteelka banaanka u bax marka caasha laakiin intaan ogsoonahay dadkii meesha fadhiyay ee qaxweeyadii saddexdaas qof oo dhaawaca oon arkay ma ahane badankood way badbaadeen oo ma ma ma umbeeay inay dhimasho fara badan dadkaas soo gaartay laakiin waxaa xusid mudan in hoteelka dhinaca jiifka dad badan ay ku jireen dadkaasi in loo galay oo dhibaata gaartay in kale hadda cid xaqiijin karta ma jirto ay hadda u xoceen waxaad ka warantaa kaafi waxaad tira dadkii jahwareera dhacay meeshii laga baxayay meeshii laga cararayay kala garan waayeen adiga maxaad samaysay cashay runtii anigu laftiga dadka argagaxaasi ku jira baan kamid ahaa walow aan aada uga fiicnaa oo markii lasdhao aan markiiba miirsaday waxaan isku taxalujiyay dadka dhaawaca ah inaan caawiyo oo wixii aan duubi kara aan duubo dadka inaan ka dhaadhiciyo war haddii meesha aan isku buuranno wakti dheer baynu ugu qaadanaysa inaan ka baxno haddii laakiin aynu gacmaha isku dhiibno oo qofka derbi dheer baa laga boodaya derbigaas las caawiyo in wakti yar oo daqiiqada ah lagu bixi karo qaarkood way ku maqlayaan laakiin qaarkoodna naftaan ku samaynin oo baqdin badan baa jirto oo qaraxyo hore lasoo kulmeen oo qaarkood ayagoo hubsanaynin bay isdhaawacayaan marka dhibaatada isku geysanayeen baa ka badneed dhibaatada qarax naga soo gaaraysa qaarkood baa las oran karaa marka adiga sidaad sheegtay oo markii kuugu horreysay aad sidaadaba qarax la kulanto ilaahay mahadii waanad ka badbaaday haddana sidaad sheegayso waxaa la gaaray xilli la wada hadlo oo wax laysu sheego oo la yidhaahdo yaan la ysbuuran si loo baxo intaasoo dhan markuu qaraxu dhaco ama qarax uu meel ka dhaco dadku intaas ma haleelaan inay intaasoo dhan ay karaan maxaa suurageliyey waxaa suurageliyey caasho laba waxyaabood hoteelka afrika qaabka uu u samaysan yahay waxay qeyb weyn ka qaadatay inay dhibaatada soo gaarta dadku ay yaraato sababtoo ah baarkinka iyo meesha ay dadku fadhiistaan ama meesha baabuurta iyo waddada aad bay u kala fog tahay marka qaraxa meeshuu ka dhacay iyo meesha la fadhiyey oo kala fogeed awgeed dadku xataa shaki waxaa galay ahaa markii hore qaraxa maanaku nagu dhacay maxaayaad buu ka dhacay maraxgee ka dhacay haddana boolkii iyo siigadii iyo wixii oo dhan dadkii wax meeshii qaraxu ka dhacaya loo ordayay marka shakigaas dhacay oo ahaa qaraxu xaggee naga xigaa iyo see naga xigaa iyo ma lagu jiraa gudaha iyo ma ka baxnaa iyo maxaa yeelnaa wareerkaas taas baa ka liftay qaabka uu hoteelku u dhisnaayo loo naqshadeeyey markii la dhisayey baa baa qeyb ka ahayd baa soran karaa sababto ah way naga fogeed meesha marka marka haddadaan aad ila hadlaysid kaafi xaggee joogtaa
waan ka tegey waxaan joogaa sayidkan joogaa ilaa sayidka ilaa halkaasi waxaa xusud mudan wax dhaqaaqaya inaysan jirinin oo baadaayo oo wadada maraya ma aana xataa waxay qaadaan aan waayey oo gurigeygii halkaas log inaan ku tago ah